shirkan aan caadiga ahayn oo golaha wasiirada ku yeesheen muqdisho waxaa shir guddoomiyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre shirka golaha wasiirada maanta waxaa looga hadlay magacaabista taliyaal ciidan samaynta hay-ad madax bannaan oo ka shaqaysa isgaarsiinta madaxa bannaan iyo meelmarsiinta sharciga shirkadaha wasiirka boostada isgaarsiinta ayaa soo bandhigay samaynta sharciga madaxa bannaan isgaarsiinta iyadoo agaasimo loogu magacaabay injineer cabdishiikh in la sameeyo hay-ad madax bannaan oo ka shaqaysa isgaarsiinta qaranka wuxuu injineer canshuur noo soo hordhigay inuu soo brobos gareeyo oo laisku wada raacay in mudane cabdisheekh axmed oo cbigiisa ay wasiirrado dhan wada aqristeen uu noqdo maareeyaha guud ee hay-adda isgaarsiinta qaranka oo lasoo dhisi doono shirka golaha wasiirada ayaa warbixin looga dhegaystay wasiirka amniga gudaha ee wasiirka cadaaladda taasoo la xiriirtay soo xulista taliyaasha loo magacaabayo hay-adaha booliska nabad sugidda iyo asluubta waxaan dhegaysanay wasiirka amniga iyo wasiirka cadaaladda oo iyagana inoo soo bandhigay soo magacaabis taliyaasha booliiska taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha ciidamada asluubta kadib markii faahfaahin dheer ay ka bixiyeen shakhsiyaadka ay u soo hordooteenoo aan ognahay inay cabbaar abaashaan anagana la fadhiday waxayna ahayd taxadir inay dawladda bixiso qofka ugu mudnaanta fiican ama loo isla leeyahay shaqadaas waa ka soo bixi karaa in horta la siiyo ma ahan wax kale laakiin tala fara badan ayaa la geliyey ee wasiirka amniga iyo wasiirka cadaaladda ay geliyeen ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha qarankana ayagana dadaalkaas oo unbay wax ka wadeen in arrintaas laga soo miro dhaliyo dooddheer kadibna golaha wasiirada ee isku raaca magacaabista saddexda taliya oo kale ah waxaa maanta sagaaliyo tobanka february loo magacaabay taliyaha booliiska jenaraal bashiir axmed maxamed oo hadda ah ku-xigeenka taliyaha booliiska sidoo kale waxaa taliyaha nabad sugidda loo magacaabay mudane xuseen cusmaan xuseen oo hadda ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka waxaa kaloo loo magacaabay taliyaha ciidamada asluubta sarreeye guud bashiir maxamed jaamac bashiir goobe oo hore u ahaan jiray jagadan marka aadaan ugu faraxsannahay taasna wasiirada markii la weydiiyey shan iyo labaatanka wasiiro maanta fadhiday wasaaradda wasaaradda caafimaad kaliya naga maqneed shan iyo labaatanka wasaaraddu way isku raaceen waana soo dhoweeyeen kulanka golaha wasiirada maanta muqdisho ay ku yeesheen wuxuu yimid saddex maalin ka hor maalintiisii caadiga ahayd waxaana caadiyan golaha wasiirada ay kulmaan maalinta khamiista iyadoo labadii toddobaad lasoo dhaafana shirka golaha wasiirada uusan qabsoomin cabdulqaadir okey v o a muqdisho